assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka iyo duqeynta yahuudda ay ka wado marinka goodoonsan ee khaza dhanka kalena ku beegaan maalintii afar boqol saddex iyo soddonaad oo xiriir ah aan warbixinteena maalinlaha ah kusoo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo howlgallo khasaare lagu gaarsiiyay askarta maamulka dhiigyacabka ah ee yahuudda ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad badan oo shacab falastiini ah oo ku sugnaa muqaayimka balaadam ee magaalada naabolis ee dhacday daanta galbeed ee godoonsan weerarkan rasaaseynta ah ayaa waxaa ku shahiday hal ruux iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale iyadoona ay ku dhaawacmeen haweenay lixdan sano jir ah iyo oday shan iyo lixdan sano jir ah sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta sidoo kale ciidamada cadowga yahuudda ayaa rasaas mar kale hubiyey dad shacab ah oo ku sugnaa gudaha magaalada naabolis inta la xaqiijiyay weerarka rasaaseynta waxaa ku shahiiday ku dhowaad saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale dadka ku shahiiday waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray jihaad abusaalim weerarkan rasaaseynta ee maanta ka dhacay magaalada naabolis ayaa dhacay subaxnimadii hore ee saakay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa duqeymo culus oo bahalnimaha waxay ka fuliyeen marinka goodoonsan ee khaza toddobaiyo soddon ruux falastiiniyiin ah ayaa ku shahiday duqeymo ka kala dhacay goobo kala duwan duqeyn kayaanka raxanlaawa ah ka geystay magaalooyinka rafax iyo khanyuunis oo dhaca gudaha marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday shan iyo toban ruux halkaay ku dhaawacmeen soddon kale sidoo kale duqeyn aroornimadii hore ee saakay ka dhacday xerada nuseyraad waxaa ku shahiiday shan iyo toban ruux oo ay ku jiraan caruur iyo dumar sida ay kusoo warramayaan wariyaasha wararka kasoo tabiya gudaha falastiin in ka badan konton ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay ay ku shahiiday qaraxyo ee duqeymo ciidamada yahuudda ka fuliyeen koonfurta dalka falastiin iyadoona ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen afar iyo soddon ruux duqeymaha iyo qaraxyada lagu xiray guryaha dadka shacabka ah ayaa ku yaala aagga masjidka al khalaf ilowareedyo gudaha falastiina ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada yahuudda ay dabqabadsiiyeen toban guri oo ku yaala agagaarka masjidka al khulafaa ee deegaanka abu xuseen ee xirada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ninka lagu magacaabo muniir oo u warramay saxaafadda ayaa daaha ka qaaday wejiga foosha xun iyo dembiyada dagaal ee cadowga yahuudda u geysanayo ehelkeena reer falastiin isagoona xuseyn shuhadada dadka muslimiinta ay xasuuqeen ciidamada yahuudda ay daadsan yihiin waddooyinka waaweyn ee gudaha falastiin halka shaqaalaha caafimaadkana aysan awoodin oo karaankooda gaarsiisanayn la tacaalidda dadka dhaawacyada garaabkaa soo gaaray oo marba marka xigta isa soo taraya maadaama sidaan la wada socono meel weliba laga go-doomiyey muslimiinta reer falastiin askarta kayaanka sahyuuniga ah ayaa laba duqeyn la beegsay kooxaha caafimaadka ee gurmadka deg dega ah kuwaasoo xilligii la bartilmaameedsan ay ku sugnaa magaalada rafax ilaa iyo haatan macda tirada dadka ka shahiiday kooxaha gurmadka deg dega ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka dulmiga badan ee sahaynada yahuudda ayaa duqeyn la beegsay guri ku yaala xaafadda nuseyraad ee bartamaha khaza duqeyntan ayaa waxaa ku shahiiday carruur yaryar iyo haween ku sugnaa guriga sidoo kale toddoba ruux ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen mar kale shaqaalaha gurmadka deg dega ah oo duqeyn lagula beegsay meel kaabiga ku haysa deegaanka alkowkab waddada arashiid ee galbeedka magaalada rafax diyaaradaha iyo ciidamada lugta ee maamulka yahuudda ayaa maanta si adag u beegsanayay kooxaha gurmadka deg dega ah kuwaasoo daabula shuhadada iyo dhaawacyada dadka muslimiinta ee reer falastiin duqeyn kale ay la kulmeen kooxaha caafimaadka gurmadka deg dega ah kuwaasoo iyagoo usoo gurmanaya saaxiibadooda duqeyn qabsatay duqeyntan dambe waxaa ku shahiiday hal qof iyadoona dhaawacyo kala duwan soo gaareen kooxaha caafimaadka gurmadka deg dega ah waxaana la geeyey cisbitaalka nuseyraad ee khan yuunis dhinaca kale ugu yaraan shan iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka dhiigyacabka la beegsay guri ku yaala galbeedka xirada nuseyraad oo ka mid ah xirooyinka ay sida adag u beegsadaan ciidamada cadowga yahuudda sidoo kale tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn ciidamada yahuudda ay ka fuliyeen gudaha falastiin maalintii shalay arbaca ahayd ilowareedyo caafimaad oo la hadlay shabakada aljaziira ayaa u sheegay in saddex iyo konton ruux ay ku shahiideen shan iyo soddon kalena ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo gelinkii dambe ee maalintii shalay ka dhacay guri iskuroran ah oo ku yeelay xerada nuseyraad diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ayaa toddoba qof oo ay ku jiraan carruur yareer waxay ku dileen duqeyn ka dhacday meel u dhow waddada aljalaal ah ee galbeedka marinka goodoonsan ee khaza duqeymaha kayaanka mujrimka saacadii aynu soo dhaafnay fuliyey waxaa kaloo ka mid ah laba guri oo ay degan yihiin dad shacab ah kuna yaala galbeedka magaalada nuseyraad ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda waxay la heleen dhowr gantaal gurigan ayaa waxaa ku shahiiday dad badan sida ay kusoo warramayaan kooxaha caafimaadka maanta barqadii silsilado duqeymo iyo madaafiicda goobta ayaa lagu garaacay deegaanka alqalaf ee xirada jabaali ah waxaa jira khasaarooyin lixaad loo isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray dadka rayidka ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada cadowga yahuudda ayaa duqeyn mar kale ka fuliyey cisbitaalka kamaal cudwaan ee marinka khaza ayaa mar kale duqeyn bahalnimaha ka fuliyey cisbitaalka kamaal cudwaan ee jiida khaza duqeyntaana loo adeegsaday diyaaradahan duuliyaal lahayn oo dhacday maanta waxaa ku shahiday afartan ruux oo dhammaantooda dad rayid ah oo ay ku jiraan dumar iyo caruur shan iyo toban ruux ayaa ku shahiday duqeyn wuxuushnimo ah oo maanta ka dhacday magaalada rafax duqeynta maanta ka dhacday ee cisbitaalka kamaal cudwaan dadka ku shahiday waxaa ka mid ah dhaktar saciid oo da-diisa lagu sheegay toddobaatan sano kaasoo ka mid ahaa dhakhaatiirta farakutiriska ah oo sumuud iyo dhabar adeeg u muujinayay bulshadooda ku goodoonsan marinka khaza geeska kale idaacadda maamulka yahuudda ah ayaa barta ay ku leedahay internetka ku baahisay weerar gaarjiirsin ah oo lagu beegsay bar kontaroolh oo ku taala deegaanada ay xooga ku haystaan ciidamada maamulka yahuudda warbaahinta yahuudda ayaa gebay ahaanba ka gaabsaday khasaaraha soo gaaray ciidamadooda ku sugnaa barta kontarool ugu dambeyntii kooxaha wax iska cabinta ayaa fuliyay howlgallo kala duwan oo dhegta dhiigga loogu daray ciidamada yahuudda ciidamo ka tirsan yahuudda xaaqidiinta ah kuwaasoo duulaan hindhala-aan ah ku soo galay iyagoo wata dabaabaadkooda qafilan xirada balaad ah cadowga waxaa weerarkan lagu gaarsiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxayna goobta dagaalka iyagoo dulaysan uga carreen bakhtiga saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamadooda sidoo kale ciidamada alkhasaam ayaa burburiyey gaari mikraaf oo ay la socdeen ciidamada taagta daran ee maamulka gumaystaha yahuudda kuwaasoo markii la beegsanayay ku sugnaa magaalada ramallah ciidamada maamulka yahuudda tan iyo markii ay buunka dagaalka ku dhawaaqeen waxay la kulmeen khasaarooyin adag iyagoona haatan ka shilaynaya inay dib uga gurtaan fagaarayaasha dagaalka waa haddii ay u saamixi kartee shuhadada dadka muslimiinta ah tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatanka ayaa maraysa shan iyo afartan kun toddoba boqol iyo toban ruux halka dhaawacyadan ay marayaan boqol iyo toddoba kun saddex iyo konton ruux ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta ayaa maanta burburiyey laba gaari oo cagafcagaf ah oo nooca loo yaqaano d sagaal ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda howlgalkan fariidka ah ayaa ka dhacay meel u dhow qabuuraha alfulaqa ee galbeedka xirada jabaali ah ee waqooyiga marinka khaza shiishyahanoo ka tirsan waxiska caabinta falastiin ayaa dhegta dhiiga ugu daray laba askari oo ka tirsan maamulka mujrimka kuwaasoo ku dhuumalaysanaya waqooyiga marinka khaza